asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan idil ahaantiinbaa meel walbood naga maqal dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadado dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta alaaba waxaad ku dhegaysataa qodobada ugu xiisaha badan ee markaasi dunida iyo gudaha dalkaba ka taagan alaaba barnaamijka waxaad dhegaysataan saacaddu markay soo gaarto hadahan oo kale saddexda iyo barka subaxnimo meel walbood joogtaan subax wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka falanqaynta dhegaysa habboon meel kasta oo ood joogtaan qodobada xiisaha leh ee taaka barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dowladda soomaaliya oo taliska ciidamada xooga taliska ciidamada booliska soomaaliyeed ku amartay inay soo qabqabtaan shakhsiyaad la soo eedeeyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ee dhegeysi habboon dhegeystayaal meel kastoood joogtaan waxaad kaloo maqli doontaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya oo baaq u diray wasaaradda maaliyadda ee dowladda waxaad kaloo barnaamijka inta hawada ku jiro aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaado arrimaha suuqa bakaraha oo maalintii labaad xiran sababaha saaka xaaladdu halka ay ku sugan tahay barnaamijka ayaad uga boga doontaan ee dhegaysa habboon meel kastood joogtaan waxaad kaloo barnaamijka intuu hawada ku jira aad ku maqli doontaan galaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta yeelanaya kulan deg deg ah waxyaabaha uu ku saabsan yahay kulankaasi barnaamijka ayaad uga bogo doontaan iyo saacadda oo dhacayaba intaba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan guddiga ganacsiga golaha shacabka oo maanta la kulmaya ganacsatada soomaaliyeed ee kadaysan islamarkaana xiray suuqa weyne bakaaraha barnaamijka ayaad uga bagan doontaan ee meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan iminkase daafurka barnaamijka iyo mid ka mid a kaalmaha suganta ee ku luuqayso fanaanada farxiya fiska
gu maqalantide wadada ku qulqul
waa hagaag dhegeystayaal intaasi haddaan uga soo gudubno heestii daafurka waheed ee barnaamijka dhegeystayaal badan ayaa heestaasi ka dhidhiyey ayaan rajeynayaa balse waxaana dib idinka maqashiin doonaa heestii jawaabta waheed ee ilka case waxaan u malaynayaa in wiilal badani ay soo boodayaan ay isleeyihiin jila saakay waxa uu dhankooda eegayaa gabdhaha inay jiraan balse dhegeystayaal waxaana idiin soo marin doonaa hawada heestaa heestii la midka ahayd ee uu qaaday fanaanka weyne ilka case aynu gudagalna barnaamijkeena meel kastoo joogtaan subax wanaagsan saaka taariikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo sagaalka bisha labaad laba kun toban iyo sideedda qodobka koowaad een barnaamijka kusoo qaadanaynahayna wuxuu yahay wasaaradda mawliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa baaq u diray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamuud abukaate oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada gobolka banaadir xildhibaan abukaate ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xaliyo wadashaqaynta wadashaqayn wanaagsanna ay dhex marto wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in aysana caddayn deymaha lagu leeyahay soomaaliya ilaa iyo hadda xildhibaan abukaate ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda looga baahan yahay inay si siman canshuuraha uga qaado dhammaan ganacsatada dalka soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheegay in wasaaradda maaliyadda aysan xaq u lahayn in ganacsatada gobolka banaadir oo keliya ay canshuurta ka qaado balse ay xaq u leedahay in ganacsatada dalka oo dhan ay isku si wax uga qaado sidoo kale xildhibaanka ayaa soo jeediyey in canshuurta iibka ee lagu soo rogay ganacsatada loo wareejiyo maamulka gobolka banaadir si adeegyada bulshada ay ugu fududaadaan ganacsatada gobolka banaadir ayaa shalay sameeyey shaqo joojin iyadoona ay xiran yihiin suuqa ugu weyn ee dalka soomaaliya ee bakaaraha waxaana ganacsatada ay ka cabanayaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay alaabta laga soo dejiyo dekedda oo ay sheegeen in laga qaado canshuurta horumaris taasna ay khasaaro weyn ku tahay ganacsatada soomaaliyeed maalinkii labaad ayuuna xiran yahay suuqa magaalada muqdisho ee bakaaro ee ah suuqa ugu weyn ee soomaaliya barnaamijkii ayaad weli la socotaan ee weli waxaan ku guda jirnaa wararka suuqa bakaaraha suuqa bakaaraha ayaa ah maalin ayaa ah mid xiran maalinkii labaad waxaa maalintii labaad xiran guud ahaanba suuqa weyn ee bakaaraha sida ay xaqiijinayaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha arrintaasi ayaana sababtay canshuur ay dowladda ku soo rogtay ganacsatada soomaaliyeed qaar ka mid ah ganacsatada ayaa faafiyey irdaha xiran ee bakaaraha oo ay ku yaalaan baqaradoodu waxayna sheegeen in aysan marnaba furi doonin tan iyo intaa laga xalinayo tabashadooda maalintii shalay ayay ahayd xilligii ay xireen guud ahaanba suuqa kadib markii ay sheegeen inay lacag xaddhaaf ah ay ku soo rogeen wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar injineer yariisow oo kulan la yeeshay guddiga ganacsatada gobolka waxa uu waxa ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka dhashay canshuurta ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddiga ganacsatada iyo guddoomiyaha ayaa ayaa isla falanqeeyey cabashada ka dhalatay canshuurahaasi laga hirgeliyey gobolka banaadir iyadoona la isla qaatay in guddi qiimeyn ah loo soo saaro sidii xog ururin loogu samayn lahaa dhammaystirka loogu sameyn lahaa cabashooyinka ku aadan canshuuraha iyo waddo dowladda federaalka ee soomaaliya barnaamijkii hayaad weli la socotaana welina waxaan ku guda jirnaa arrimaha suuqa bakaraha meel kastood joogtaan subax wanaagsan iminka si aan inoo soo qabto warar deg dega oo hadda soo dhacaya golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay yeeshaan kulan deg deg ah sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan kalo ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kulan deg deg ah oo ku saabsan xaaladda ka jirta dalka soomaaliya kulankan ayaa lagu wadaa in looga hadlo cabashooyinka ganacsatada suuqa bakaraha waxaana lagu wadaa in warbixin looga dhagaysto wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya wararka qaar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in kulanka lagu magacaabi doono taliyaha ciidamada booliska soomaaliya iyo ka nabad sugidda ee saddex bilood bannaanaa war waxay kusoo kordha dhegaystayaal qodobkaasi deg deg ah ee hadda soo dhacay dib ayaad ka maqli doontaan ee meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan meel kastoo joogtaan dhegaystayaal subax wanaagsan barnaamijkii falanqaynta ayaan ku guda jirnay dowladda soomaaliya ayaa ciidamada booliska waxa ay ku amartay inay soo qabtaan shakhsiyaada lasoo eedeeyey dowladda soomaaliya ayaa waxa ay amar ku bixisay in gacanta lagu soo dhigo dadka ka ganacsada adeegyada gargaarka ee loogu talagalay dadka nafaqadarradu ay haysato iyo sidoo kale dadka barakacyaasha ah war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in saraakiishooda sarsare ee wasaaradda caafimaadka ay soo xaqiijiyeen in suuqyada magaalada muqdisho lagu iibiyo cunooyinka khaaska u ah samafalka oo loo keenay in looguna tala galay caruurta iyo dadka kale ee nafaqadarradu haysato iyo sidoo kale barakacyaasha warkani ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu amray taliska ciidamada booliska inay soo qabtaan shakhsiyaad caadaystay inay iibiyaan cunooyinka samafalka ah ee iibka aan loo keeninin dalka qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa horey waxa ay walaac uga muujiyeen gargaarka loogu talagalay dadka shacabka ah ee dhiban laguna iibiyo suuqyada magaalada muqdisho warqadani ayaa waxay u qoreed sida tan taliska booliskaas ku socota taliska booliska soomaaliyeed ee muqdisho og wasaaradda amniga og wasaaradda arrimaha gudaha og xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeedda soo qabasho cunto aan loogu talagelinin iib ee loo keenay caruurta iyo sidoo kale dadka nafaqadarradu haysato oo lagu arkay suuqyada magaalada muqdisho saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay suuqyada lagu arkay cuntooyin qaas u ahaa oo loo keenay caruurta iyo dadka nafaqadarradu ay haysato laguna iibiyey goobaha ganacsiga ee suuqyada magaalada muqdisho cuntadaas waxa ay ka mid ah waxyaabaha sida qaaska ah loogu nafaqeeyo caruurta sida buskudka iyo waxyaabo kale wasaaradda caafimaadka waxa ay ka codsanaysaa taliska ciidamada booliska in lasoo qabqabto raashinkaas lana soo xirxiro dadka caadaystay inay ka ganacsadaan raashinka loo keenay carruurta iyo daawada loogu talagalay in lagu daweeyo dadka tabaalaysan ee xaaladu ay haysato waxa ay wasaaraddu faraysaa ciidamada booliska cid kasta oo ku lug leh in la iibiyo cuntooyinkaasi in gacanta lagu soo dhigo isla markaana lasoo dhigo saldhigyada booliska warqaddani waxaa ku saxiixnaa mudane xuseen cusmaan xuseen kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay ee cabashu ay ka soo baxdo hay-adaha iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya horey ayaa hay-ado badan waxa ay u soo gudbiyeen cabashooyin ah in la iibgeeyo waxyaabaha loogu talagalay carruurta iyo dadka tabaalaysan barnaamijkii ayaad weli la socotaan ee meel kastoo joogtaan dhegaystayaal subax wanaagsan meel kastooo joogtaan subax wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkii falanqaynta ayaadna weli ku guda jirnaa waxaadna naga maqal dhegaysanaysaan aaladda tabinta tooska ee lefstreamka iyo sidoo kale mawjadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis kurdiyiinta suuriya ayaa sheegay inay wadahadal ay la saxiix aan idhaahdee kurdiyiinta suuriya ayaa sheegay inay wadaan heshiis isbahaysi ah dagaalyahanada kurdiyiinta ee dalka suuriya ayaa sheegay inuu jiro heshiis la xidhiira sidii loola dagaalami lahaa ciidamada turkiya ee suuriya ka wada dagaalada xoogan xukuumadda dimashik ayaa arrinkani ka hadlin weli la xidhiira heshiiskan ee lagu xaqiijinayo kama uusan soo bixin arrintaasi sarkaal kurdiyiinta u hadlay ayaa sheegay in magaalada afrin ay geli karaan maalmo gudahood oo ay fariisimo ciidan ka samaysan doonaan heshiiskani la sheegayo ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay koox kurdiyiin ah oo ku sugan dalka ciraaq bashaar al asad ayaa ciidamadiisa kala soo baxay deegaanada ay kurdiyiintu ku sugan yihiin ee waqooyiga suuriya sannaddii labada kun toban iyo labadii waxaana markaasi wixii ka dambeeyey dagaalyahanadaasi la wareegay kooxo kale oo kurdiyiin ah dowladda turkiya ayaa waddo dagaal ay ku hujuumayso kooxaha kurdiyiinta oo ay khatar weyn u aragto kurdiyiinta ayaa sannado badan waxa ay raadinayeen madaxweynaha aan idhaahdee kurdiyiinta ayaa waxa ay sannado badan raadinayeen madax bannaanida iyo inay ka go-aan dowladda ay ku hoos nool yihiin ee suuriya meel kastoo joogtaan dhegeystayaal subax wanaagsan guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii falanqaynta wararka ead kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis intaan ku kulmayno barnaamij caynkani oo kale ah sida iyo nabadgelyo barnaamijka waxaa idiin soo saaray iskuna kiinsoo dubiriday anigoo ah jila jaamac jila halkana idinkala socodsiinaya farsamada hagaagsan waa sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley intaan ku kulmayno barnaamij caynkani oo kale ah sidaa iyo nabadgelyo